maamul goboleedka puntland ayaa sheegay inay qabteen toban doonyood oo sagaal ka mid a ay ku eedeeyeen inay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen xeebaha soomaaliya wasiiri dowlaha wasaaradda kalluumaysiga puntland cabdiqani geelle maxamed ayaa wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac u sheegay inay maxkamad horgeyn doonaan si tallaabo looga qaado iyaga iyo shaqaalaha saaran oo la sheegay inay dhan yihiin boqol iyo konton qof oo badankooda u dhashay dalka yeman dayaa lasoo qabtay waxa weeye toban doonyood laakiin mid ka midii waxay haysataa sharciga puntland gacantaasi ku dhacday oo maadaama hal mar operationka la keenayey dooyihii lawada keenay oo kamid ahayd sida sharci darrada waxay u kalluumaysanayeen waxay ahaayeen sagaal doonyood oo qayb ka midii hadda kalluunkii ku raran yahay
marka intee meel baa lagu qabtay ciidamada ku qabteen meel dhow bayba joogaan xeebta agteeda yaqaanaa ka kalluumaysanayeen waa imisa shaqaalaha saarani boqol iyo konton qof oo shaqaalaha saaran doon walba waxaa saaran dhowr iyo toban qof qaarkoodna labaatan baada saaranba waa dad boqol iyo konton qof ku dhow qiyaastii dadkaasi kulli ma yamaniyiinba say u badan yihiin yeman weeye afar ama shan qof oo kaleeto ayaa ku jira oo maaragtay dad soomaaliya ah laakiin waa yeman marka soomaalida aad ku qabateen ma kuwa hubaysan oo ilaala u ahaaba maya anagu wax hubaysan ma aanan qaban mana hubaysnayn soomaali hubaysanna kuma jirin dooyahaasi sharci daray ku kalluumaysanayeen dadka saaranna dad dhaxaari iyo dadka kalluumaystay ahaayeen ma aanaan arkin in soomaaliya qoryo la saaran ma aanaan arkin waana ka dhammaatay arrintaas qof hadda qori sutoo soomaaliya dad saaran ma jirto waa horaa u dambaysay nawaagi baanbayada sheegaysaa u dambaysay hadda mabayadu nariista ka tahay waxa iminka xagee ku sugan yihiin doonyahaasi
waxay ku xiran yihiin boosaaso waxaana la marinayaa sharciga sida sharcigu yahayna waxay heli doonaan waxa ay xaq u leeyihiin
marka wax sharci kalluumaysiya hal xabaa ka wadatay baad ii sheegtay inta kaleeto si caadiya u kalluumaysanayeen oo sharci oo iyagoo aan ogolaansho haysan dabcan haa in badan oo kamidina waa kalluumaysanayeen qaarkood waada buuxaan oo kalluun baa ka buuxa oo xilliga ay dhaqaaqi lahaayeen bay ku dhawaayeen waxaa lagu guulaystay howlgalkaas ciidanku ku jiray in lagu hagaajiyo laguna nadiifiyo badda haddana waa sii socon doonaa insha allah dikadbay ku xiran yihiin
marka baxridii iyo dadkii ka shaqaynayay xaggee ku sugan yihiin iyagu
dadkii ka shaqaynayay doonyaha doonyahooday joogaan sababo jira awgood annaga oo eegaynay dhinaca xanuunka hadda carada ku jira oo khatarta ah oo dadka halakeeyey iyo sababo badan oo anagoo eegaynay ma aanaan soo dejin sababtoo waxa weeye haddee dadkan isu gooshayaa cudur bay sigin karaan marka anagoo u danaynayna bulshada iyo deegaanka ilaalinayna caafimaadka iyo daryeelka iyaga meeshoodaan u dayna waxaa mid halkooda ha lagu oodiyo ha joogaan waana dad qabaan waana fiican yihiin waana la kontaroolay caafimaadkooda iyo saxadooda
marka ciidamada dusha ka ilaalinaya
dabcan sidaa wey ciidan baa ilaalinaya wasiir waxaad tiri tallaabaan ka qaadaynaa marka tallaabo noocee ah baad ka qaadaysaan marka doonyaha aad soo qabateen iyo ragga saaran
adigu waxaad og tahay puntland inay waddan dal dawlad dhowr iyo labaatan sana jirto inay tahay shuruuc bay leedahay u degsan oo badaha iyo beriga iyo cirkaba intaba leh maxkamadihiibaa shaqaynaya oo jira waxaa la waafajinayaa sharciga u yaalla puntland baa la waafajinayaa mana lagu xadgudbi doona waxayna heli doonaan waxa ay xaq leeyihiin haddii alla imise beri ayaa hadda gacanta ku haysaan
shalay iyo maanta hawshoodana waa gabagabo insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa galabta inay soo gabagowdo haddii alla ma markii ugu horreysay oo doonyo noocan oo kale puntland ay soo qabatoba
maya waa markii hore ugu horreysay ma aha marar badan baa lasoo qabtay xukun baana lagu riday waxaana la waafajiyey sharciga sidii ugu habboonayd oo ugu hagaagsanayd baana loo mariyey mana aha markii ugu horreysay waa markii ala labaad ama saddexaad baa noqon karta marka xukunku muxuu noqonayaa kama hordhiqi karo xukunka xukunka waa hay-adaha sharciga iska leh oo hawshaa ku hawlan marka iyagaa go-aankaa gaari doona annaga hawshageeda waxa weeye ilaalinta badda qabashada wixii ku xadgudbaya kabacdina waxaan u gudbinaynaa hay-adaha sharciga ah arrintaas xaqa uleh iyagaana go-aanka gaari doona haddii alla
eheladii dadkaas dabcan ajnabi weeye wax puntland lasoo xiriiray ma jiraan tan iyo intaa kulley annaga ma aanaan arkin dad hadda xagga dibadaha kasoo hadlaya waa laga yaabaa inay meelo kale la xiriireen laakiin annaga wasaarad ahaan kulley xiriirkaas ma hayno dadkaas hadda in nala soo xiriiriya ma jiro ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka sida shaqo darrada uga kalluumaysta ama kusoo xadgudba biyaha puntland iyo meel kasta oo ku ah marindhaaf puntland dhulkeeda iyo badeeda iyo cirkeedaba inay heli doonaan waxa ay sharciga u leeyihiin doonyaha sida sharciga u qaata shakiida oo ka kalluumaysta xeebaha puntland oo loo ogolaadayna waxaan ugu baaqiyaa inaysan soo dhaafin masaafadii loogu talagalay kaasi waxau ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga puntland cabdiqani geelle maxamed oo u warameeyey waryahayaga faadumo yaasiin jaamac